bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan saakidin heesana waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo sheegay inaan la aqbali karin khilaafyada siyaasadeed ee ka jira qaybo ka mid ah dalka ciidamada danab iyo kuwa gorgor oo horgar lagu burburiyey fariisamo dagaalamayaasha al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud maamulka somalilan oo sheegay in dowladda soomaaliya aysan wax luga ku lahayn colaada ka taagan magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool gudoomiyaha gobolka banaadir oo sheegay in amniga magaalada muqdisho uu yahay mid wanaagsan xarunta labaad ay leedahay shirkadda xaliye kombyutar oo laga daafuro magaalada muqdisho wararka dibadda waxaa ugu waaweyn jabaan dad fara badan lagu dilay oo ka dhacday dalka suudaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saaka waa subax talaadada taariikhduna ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha toddobaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkiisu waxay reediyo dalsan oo faahfaahsan aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in khilaafyada dalka ka jira aan la aqbali karin ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare oo ka qeybgalay munaasabad lagu mahadcelinayay guddigii ka shaqeeyey toddobaadkii xorriyadda ee dalka ayaa waxa uu sheegay in xilligan la joogo dalka loo baahan yahay in khilaafyada siyaasadee ka jira la xaliyo ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in khilaafyada ka jira gobolka gado ee koonfurta soomaaliya loo baahan yahay in xal waara laga gaaro islamarkaana dadka ka shaqeeya ama dadka ay quseyso arrimaha siyaasadda gobolkaas ay heshiiska gaaraan sidoo kalena la joojiyo waxyaabaha aan munaasabka ahayn ee warbaahinta hawada laisku marsiinayo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda xamse cabdibare ayaa soo hadal qaaday khilaafka isna la xiriira dhanka doorashooyinka ka jira deegaanada puntland wuxuuna ismada maamulkaas ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan sidii xal waara loogu gaari laha arrimahaas ra-iisul wasaaraha xamse cabdibare oo sidoo kale sii hadlayay ayaa waxa uu tilmaamay muhiim ay tahay in dowladda federaalk soomaaliya ay kala shaqeeyaan maamul goboleedyada arrimaha u baahan xoojinta dowladnimada sidoo kalena waxa uu tilmaamay in laga maarmaan ay tahay in khilaafyada siyaasadeed ee dalka si deg dega loo xaliyo oo xilligan khilaafyada siyaasadeed yihiin kuwaan la aqbali karin ugu yeeraynaa midnimo meelaha khilaafaadku ka jiraan waxaan rabnaa in lasoo gebagabeeyo khilaafaadkaas no more inay sii socdaan wax la ogolaan kara ma aha xilligeedna ma joogno dadka soomaaliyeedna ma mudna khilaaf dambe oo siyaasi kiciyey oo nin danlihi kiciyey oo shisheeya kiciyey midna uma baahni waxaan rabnaa midnimaan rabnaa waxaan rabnaa kala dambayn waxaan rabnaa walaalnimo ayaan rabnaa marka waxaan rabnaa in meelaha ay ka jiraan waan ognahay tenshinada yararka waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed oo joogaa inaan dhahno walaalayaal cadowgu mar kasta oo khilaaf ina dhex maro wuu ku farxaya fursad bay u tahay marka cadowga aan fursad la siin dadka ha laysu keeno ha laysku wado walaaltinimada ha la adkeeyo derisnimada ha la adkeeyo dadka soomaaliyeed midnimadooda ha la ilaaliyo waxaan hadda caawa aan u dabaaldegayno amaan waan mahadsantiin aan u leenahay guddigeena inoo soo qalqaa inoo soo qabanqaabiyey howlahaas waaweyn waxay ahayd oon u dabaaldegayna midnimo midnimadaas inaan xoojinno nabad ku xoojinaan u baahannahay waxaan rabnaa in dhinac kasta marka loo fiiriyo kasoo bilow koonfur waxaan rabnaa in eriyooyinka wax ka jir jiraan waa naqaanaa gobolka gado ayaa kow ka ah waxaan ugu yeeraynaa midnimo wadahadal wax alla wixii khilaaf jooga khilaaf jira in lagu dhammeeyo dadku ay walaaloobaan ay iyaga oo state ah oo ahal ah oo soomaaliya oo walaalo ah inay wada noolaadaan ayaan rabnaa oo la wada hadlo la wada fadhiisto la heshiiyo waxaan rabnaa inaan sii marno wixii south south west ka jiray iyo koonfur galbeed waaba la dhameeyey waxaan rajaynayaa wixii yaraa ee ka dhacay degmooyinkii brawe iyo ceel berde ayagana waxaan rajaynayaa inay gabagaboobeen waxaan rajaynayaa inayna mar damba dhicin soo noqon dadkaas inay walaalo noqdaan oo walaalo weyba yihiin ee walaaltinimadaas ay ku dadaalaan iyo derisnimada oo la wada shaqeeyo oo dowladnimada laga shaqeeyo hal cadow baa laleeyahay halka cadow loo diyaar garoobo la iska celiyo hiiraan waxaan rabnaa iyadana sidoo kale waxaan ugu yeeraynaa ahalnimo walaalnimo deganaansho iyo isfaham iyo waxa la wixii siyaasada in miiska dushiisa lagu wada dhammeeyo inaan miidiyaha la isla aadin inaan ummadda soomaaliyeed la kala fogeyn in dowladnimo
ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sidoo kale shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in ay wadajirnimada iyo midnimada soomaaliya ay ka shaqeeyaan isagoona tilmaamay dadka soomaaliyeed ay ka daaleen codaa colaado iyo in xilka siyaasadda lagu raadiyo qori iyo qabyaalad wuxuuna ku baaqay in dhammaan khilaafyada siyaasadeed dalka ka jira la xaliyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa commandoska danab iyo gorgor ayaa waxay saacadihii lasoo dhaafay howlgal lagu burburiyay fariisimaha al-shabaab ay ku lahaayeen ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ciidamada commandoska danab ayaa howlgal qorsheysan ku burburiyay fariisimaha al-shabaab ay ku lahaayeen deegaan hoostaga degmada galcad ee gobolka galgaduud ee maamulka galmudug ciidanka ayaa howlgal ka fuliyay deegaanada kale ah baraag sheekh camir ceel dhigtaar iyo sidoo kale deegaan kale oo isna lagu magacaabo ceel ciid oo hoostaga degmada galcad ee gobolka galgaduud taliyaha ururka sagaalaad ee gorgor dhamme cabdiweli axmed xuseen oo howlgalka hogaaminaya ayaa warbaahinta dowladda ku hadash afkeeda u sheegay in howlgalka uu ahaa mid lagu barwariyey fariisimo shabaabka ay ku lahaayeen gobolka galgaduud waa sidoo darka u dhigay taliyaha ayaa sheegay in ay wada shaqeyn kala dhexeyso bulshada ku nool deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan kuwa deegaanada al-shabaab laga saara ku sugan isagoona hadalkiisa intaa kusii dareen howlgalada ay sii socon doonaan dowladda federaalk soomaaliya maamulka somalilan ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya uusan wax luga ay ku lahayn dagaalka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool somalilan ayaa sheegtay in maamulka puntland uu mas-uul ka yahay colaadda ka taagan laascaanood ee u dhexeysa ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa a c c iyagoona sheegay in dowladda federaalk soomaaliya aysan wax luga ku lahayn wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ayaa sheegay in maamulka puntland uu ciidamo soo dhoobay deegaanka tukarraq islamarkaana uu haatan doonayo in mar kale ay dagaal kusoo qaadaan magaalada laascaanood waa sida hadalka u dhigay waxa uu sheegay in somalilan shacabka laascaanood iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya midkood aanu mas-uul ka hayn colaadda laakiin waxa uu ku eedeeyey in arrintaas ay horinayaan maamulka puntland
sidii waayahan in doona loolo aynuu socon aynu u ogeyn magaalada laascaanood la yidhaahdo dagaal baa ka socday qarankeenna somalilan raalli kama aynu nihin dagaaladaasi sida ay u dhaceen waa waaye iyo duruuf siyaasi ahoo ka abuurantay waayaha ka jira aaggaas iyo eriyadaas madaxweynaha muddo doora ayuu ka soo jeediyey in dowladda somalilan qaranka somalilan ay diyaar u yihiin in maxaanku idhaahdayay arrintaa dowladda somalilan ay doonayso in xabajoojini dhacdo in wadahadal nabadeed dhaco in dagaalkaasi joogsado halkeenna dowladdeenna somalilanna ilaa iyo iminka halkaasay ka taagan tahay su-aal baa layska weydiinayey arrinkaasi dagaalkaasi siduu ku dhacay ina fara badan oo dowladda somalilan xumadda intayn xumaanteeda uun ka shaqaysaa waxa ay ku tilmaamaysay inay dowladda somalilan arrinkaa wato arrinkeeda looga yaqaano argagixiso oo al-shabaab ay kow ka tahay dowladda somalilandna arrinkaa sharaxaad ku filan ayay ka bixisay haddadan aynu fadhino ayay iyaguna iyagoo maxaabiistii la qabtay ee ururka al-shabaab ka tirsanaa jeelasha somalilan ay ku jir
xarunta labaad ee leedahay shirkadda xaliya ee kombyuutar ayaa laga daafuray magaalada muqdisho faadimo cabduqaadir ayaa warkan faahfaahinaysa
magaalada caasimada ee muqdisho gaar ahaan agagaarka isgoyska lambar afar waxaa laga daafuray qeybta labaad ee xarunta xaliya kombyuutar halka xarunteeda koowaadna ay ku taalla bakaaraha xaliya waa shirkad fac weyn islamarkaana waxaa lagu iibiyaa qalab walba oo elektaroonig ah noocyadiisa kala duwan sidoo kale xaliya kombyuutar waxay shirkadaha kale kaga duwan tahay in alaabta ama qalabka aad rabto markaad ka iibsato ay leeyihiin damaanad la hubo islamarkaana ardayda wadata ay dhikaarada jaamacadaha waxaa loo sameynayaa dhiskoon aada u fiican weliba maqsuud gelinaya adeegyada kale aad ka helayso shirkada xaliye qeyb waxaa ka ah laabtob qalabkiisa oo uu dhammaystiran yahay inkastoo shirkada xaliye ay kamid tahay shirkadaha ugu waaweyn ee ku yaala caasimada soomaaliya muqdisho haddana waxaa jira waxyaabo badan oo ay shirkada kaga duwan tahay kuwa kale waxaad ku arkaysaa qalabyo elektroonig oo casri ah een hore u imaanin caasimada soomaaliya muqdisho adigu siyaa lagaaga sheekeen ee xaliyaha moogaan haddaba munaasabadan xarigga looga jaraya xaruntan waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta shirkada xaliye qaybahooda kala duwan iyo marti kaloo la casuumay xarig jarka kadib ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay ismaaciil oo ah maamulaha shirkada xaliye kana warbixiya ujeedka loo furay qeybtan labaad waxaa maanta farxad gaar inoo ah in aan furayno xaruntii labaad ee xaliya computeris oo iibin doonta laabtoobyada noocyadooda kala duwan waxaan u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala ee suurtageliyey intaa kadib waxaan leenahay si gaal ah waa mahadsantihiin macaamiisheenna meel walba ay joogaan een waxaan dahfurnay xarunteenii labaad oo iibin doonta kombyuutarada noocyadooda kala duwan sida caadiga suuqa markii la fiiriyo shirkado kala duwan ayaa kombyuutarada iibiya laakiin ka shirkad ahaan waxaa uga duwanaan doonaa saddex shay ama saddex qodob oo muhiim ah qodobka koowaad waxay tahay dhammaan alaabada ay iibi doonto shirkadda xaliya combyuteris waa kuwa damaanad leh tusaale macaamiilka markuu naga iibsado laabtoob kama cabsan doono laabtoobkaas inuu ka hallaabo markuu lacagta bixiyo kama cabsan doono lacagtii uu bixiyo tiradeeda sababto ah waxaan sii doonnaa warqad agreementi ah u dhexee doona shirkadda iyo sidoo kale macaamiilka si macaamiilku u qaato alaab damaanadaysan taasoo ah damaanaddu maahan mid aan afka ka dhihi doonno ee waa mid heshiis ah oo u dhexeeya macaamiilka iyo shirkadda qodobka labaad oo aan isleeyahay suuqa waa uga duwanaa doontaan ama wax badan ayaa uga bedeli doontaan waxay tahay dhammaan ardada soomaaliyeed gaar ahaan ardada jaamacadaha degdegta oo dhan arday kasta oo wata ay dhikaar jaamacadeed waxaan u samayn doonnaa qiimo dhimis boqolkiiba toban ah taas oo aan rajaynayo in wax badan ay ka duwi doonto suuqa sidoo kale markii aan ku leenahay waxaan iibin doonnaa laabtoobyada keliya naguma soo dooni doontid oo keliya laabtoob oo qaleel ah waxaa iibsan doontaa si la mid ah laabtoob wata qalabkiisa tusaaloo kale macaamiilkan ay gata laabtoob apple ah waxa uu heli doonaa dhammaan accessoriska laabtoobka appaleka sida u s b flash free ah si la mid ah standi apka ama qalabka lagu istaajiyey laabtoobka qalab kasta oo aad gooni u gadan laheyd ayaa laabtoobkaaga lagu raacsii doonaa iyadoo qiimaha laabtoobka aan iibinayno iyo midka suuqa lagu iibinayo ay yihiin laba isku mid ah haddaba qof waliba waxaan leenahay ku soo dhowaada xarunta labaad ee xaliya combyuteris and gadgetis oo idin haysaa laabtoobyo damaanad leh oo aadan ka cabsanaynin in hadhowbayta ay halaabaan sababto ah heshiis ayaan wada gaari doonaa ha iibsan qalab iibsa damaanad dhinaca kale halkaasi waxaa ka hadlay martidii kale ee madashan lagu casuumay xaliya combyuteris si gaara aniga waxaan marka hore ka ahaa macamiil qaybta farsamada waan ku faraxsanaa horumarka intaan la egin muddo gaaban ku gaareen runtii waa rag dhallinyaro ah oo dadaal iyo karti badan muujinaya waxaan leeyahay hore u socda waa ku faraxsanahay inaad dadaalka intaa leeyahay muujinaysaan in bulshada wax ku soo kordhisaanna waa waa ku waxaan idinku dhiirinayaa intaan ka badan inaad soo kordhisaan ula socotaan soobana bulshadiinna aad si gaara ula socotaan waxaan ka warrabaa inaan halkan ku
gudoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay in xilligan amniga caasimada uu yahay mid soo hagaagaya oo uu ka wanaagsan yahay sidii sanadihii lasoo dhaafay uu ahaa waxa uu gudoomiyaha gobolka banaadir duqa muqdisho shacabka caasimada ugu baaqay inay sii xoojiyaan la shaqeynta laamaha amniga si loo xaqiijiyo amniga
sideedaba ruux keliya ma keeno iskaashi ayay ku timaadaa amnigaan ku naaloonayno oo runtii suuro geliya in goob walba la tago bulshadii magaaladan muqdisho mas-uuliyiinteedii kala dunaa iyo hay-adihii amnigaoo gacmaha isqabsaday ayaa lagu gaaray ayagana waxaan leeyahay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin waxaa intaasoo dhan waxaa la yidhaha walaa xowlaa wax walba isku fuuqsataye wiil yar oo suuriyaan ah oo runtii idaacaadkii adduunka oo dhan ay soo qaateen ayaa wuxuu meeshii maaragtay istaaduuga maalintaan joognay asigaa dadkii boorka ka jafow ka mid ahaa oo nooleeyey qurxiyey oo qurxiyey goobtii intuu calankii soomaaliya hogsaday asigana waxaan leenahay runtii wuu ku mahadsan yahay hees mahallowed aan dhegaystay ayaa jirtay oo eheeday markaan dhegaystaan runtii aan meelo badan u diray aqal tiir la'aantii keligiis ma taagnee haddaynaan istaakulin mayeed tabar yeela mayne ka tashada cadaawu oo isku tiirsanaada
gudahaan dhegeysaa warkiisa waxaad ka dhegeysaneyseen dalsan wanaginta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla hel yaabaa talal hel